bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamaynaa guddiga doorashada heer federaal ee dadban iyo heer soomaaliya labadaba saxaafadda dhammaan iyo ka soo qaybgalayaasha sidaad la socotaan waxaa la sugayey aqalkii sare ee baarlamaanka puntland u geli lahaa soomaaliya waxaana madaxweynuhu soo gudbiyey sideedii oktoobar oo ay maanta tahay dikreeto oo ku soo magacaabay aqalkii sare ku guddoomiyaha guddiga doorashada puntland oo guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer federaal og guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka puntland ujeeddo soo gudbinta liiska xubnaha u sharaxan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee labadakuniyolxyotobanka mudana guddoomiye anigoo tix raacaya dastuurka dowladda federaalka qodobkiisa siddeetanaad iyo dastuurka dowladda federaalka soomaaliya qodobkiisa toddobaatani koowaad heshiiskii garowe ee lagu go'aamiyey hanaanka doorashooyinka dadban ee soomaaliya labada kun lix iyo tobanka iyo warmurtiyeedkii madasha hogaamiyaasha qaran ee lixdii afar iyo tobankii sebtembar waxaa halkan idinku soo gudbinaynaa liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya u matelaya puntland ee hoos ku qoran kow cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaa xubintaa la qoran aamine aadan cabdulaahi xubinta labaad yaasiin cabdiseed waxaa la qoran saynab xaashi biixi xubnahaas labalaba ayaa loogu tartamaya saddex cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole madaxweyneheenna hore puntland waxaa la tartamaya cabdimahad abshir cabdi cismaan afar siciido xasan cismaan xubintaa waxaa kaloo ku tartamaya axmed maxamed cabdilla tigaano iyo siciid maxamuud aadan iyo maxamed maxamuud cali bile shan hodan maxamuud cismaan waxaa xubintaas ku tartamaya hodan maxamuud cismaan axmed maxamed maxamuud caydiid saleebaan xaashi axmed maxamed faarax xubinta lixaad waxaa ku tartamaya cabdirasaaq cismaan xaashi jurille iyo hodan ismaaciil cilmi xubinta toddobaad maxamuud axmed maxamed iyo waxaa ku tartamaya faadumo siciid maxamed xubinta sideedaad waxaa ku tartamaya mahad cabdalle cawad iyo maxamed siciid xirsi morgan maxamuud cali siciid xubinta sagaalaad waxaa ku tartamaya cabdixakiim axmed xaashi iyo mahad daahir sheikh nuur iyo cabdikhadar faarax shaaciye xubinta tobanaad waxaa ku tartamaya cali ismaaciil cabdigiir iyo shukri cabdilaahi maxamuud iyo faarax cali xuseen xubinta koob iyo tobanaad waxaa ku tartamaya cabdisalaan xaaji maxamed dheere iyo siciid maxamed cali iyo faarax cawad jaamac waa mahadsantiin xubnahan waxay ka kooban yihiin koob iyo toban xubnood oo aqalka sare ah waxaase ku tartamaya xubnahaas aan idiin soo gudbinay oo madaxweynaha dowladda puntland uu saxiixay dekretadaasna waxay dhaqan gelaysaa maanta waxaan hawsha aan ku wareejinaynaa guddiga doorashada dadban ee heer federaal oo aan hadda ku soo dhaweynayo guddoomiyahooda mudana guddiga soo dhow salaanka bacdi warku ma tiro badna halkan waxaanu ka dhowraynay liisk madaxweynaha dowlad goboleedka puntland liiskii aqalka sare uga qaybgeli lahaa dowladda puntland muddo badan baanu sugaynay aada iyo aad baan waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha puntland inuu soo gudbiyey liiskii hadda ka bacdina waxay geli doontaa system sistamkaasoo la marinayo oo ah shuruudihii iyo arrimihii looga baahnaa markaa ka bacdi haddii la mariyana waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka puntland haddii ilaahiga idmo baarlamaanka markii loo gudbiyana shaqadooday ka qabsan doonaan inta soo baxdahoo baarlamaanku ay doortaanba waxay noqon doonaan xubnihii u mateli lahaa puntland aqalka sare ee federaalka soomaaliya xilligeedaan sugi doonnaa sidaad horey ula socoteen shaqadatan haddii la bilaabay qoladii u horreysay oo bilowday oo odayaasha dhaqanka kulmisay waxay ahayd puntland haatanna qoladii ugu horreysay ee ku dhawaaqday liiska aqalka sare intii kaga aadanayd waa puntland waxaana rajaynayaa aqalka hoosena qolada ugu horreysa ee soo saarta ee baarlamaan matali doona shacabka soomaaliyeed oo taya leh inay noqoto puntland aada iyo aad baad u mahadsan tihiin aada iyo aad baan idiin soo dhawaynayaa bahda saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaashaba hadalku ma tiro badna intaasaan kusoo koobayaa meesha ay tegayaan oo qorta een een qoraalkani een waxa weeye haddii ilaahay ga idmo een sidaan hore idinku sheegay wuxuu een yacnaha ka kooban yahay kow iyo toban xubnood oo sidaan dhegaysanaynay qaybahoodna laba laba xubnood ku tartami doonaan qaybana ka badan een taa markii la isu geeyo hadda wadarta guud ee ma hayno laakiin waa iska soo baxaysaa oo meeshay ku qoran tahay marka een waxaan rabaa inaan marka een si ay ma garanaysaa ee inuu ku soo xidhaan waxaa nala jooga guddigii sare ee federaalka xubno ka tirsan si marka iyaguna codkooda ama ay uga bixiyaan ama een ay ee, u soo dhoweeyaan ma garanaysaa inta kaga aadan oo codkooda u qaataan waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirkii hore ee siciid qorsheel waa mahadsantihin
بسم الله الرحمن الرحيم إله waa mahad iska leh waxaan rabaa inaan halkan si gaara ugu celiyo mahad een, dowlad goboleedka puntland gaar ahaan madaxweynaha cabdiweli iyo inta kale oo maxay ahayd maamulka la haysa waxaa halka galabta aan iskugu nimi in la soo gudbiyo een, aqalkii sare xubnihiisa runtiina waxaa weeyaan waa furihii ugu horreeyey oo doorashooyinka si-al ajrigeed afhayeenka dowladda waraan jecel aad iyo aad baan hadda ugu ahayn raalli haddaanu nahay guddigii sida maaragtay een, markii horeba la filayey in ay puntland kaalinteeda ay qaadato ay kollayba wakhtigii lagu talagalay ay ku soo gudbiso haddaan nahay guddiga annagu laba maalmood baanu ku darnay marka hore waxay ahayd bisha shanteedii laba cisho waxay ahayd in hawshii ay xoogaa la arkay culays inuu saaran yahay si alaajigeed marka laba maalmood baa loo qabtay labadii maalmood marka een, puntland sidii ay ku ballan qaaday ayay ku soo gudbisay een, waxaana sharcigu yahay inay u soo gudbiso sida hadda uu afhayeenku sheegaya inay u soo gudbiyaan guddiga doorashooyinka ee heer gobol kadibna ay noqoto markaa in broseski ay lahayd siduu hadda guddoomiyaha khaliifa cali uu inii sheegay kadibna broseskaas ayay ku geelaysaa in si doorasho ah marka muhiimaddu waxay tahay ooaan ka markhaati kacaya oo ah wakiilka ka socda guddiga annagoo saddex xubnood ah een, wasiir hore burhaan iyo abukaato sahro aan guddiga federaalka ka joogno waxaanu u aragnaa hawshii in annaga aada iyo aad runtii ay noogu fududeeyeen waa qabaa inay meelaha kale xoogaa kolley ilaa hadda aan waxba ka soo gudbin annaga hawsheedii waa noo fududayseen guul baana leenahay puntlandna si gaar aan ugu mahad celinaynaa maamulka iyo guud ahaan iyo guddiga waxaana filanaa inta kaletana in wakhtigii lagu talagalay lagu soo gebagabeeyo marka caawa waxay ahayd in la iclaamiyo koob iyo tobankaas ay puntland ay xubno ahaan u heshay waxaana muuqataa in arrintaasu ay soo dhammaatay wuxuu ka dambeeyaa waa uun waa farsamo marka hadalkan waxaan kusoo gaba kusoo gebagabaynaynaa caawa arrintii laga rabay puntland laga sugayey waa soo idlaatay waana soo gudbiyeen wixii ka dambeeyana waa hawl waana mahadsan yihiin hawshiina waa bilow waana mahadsantii salamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu